iska leh sheekh maxamed khadar oo ka yimid san diego insha allah sheekha mawduuciisa wuxuu ahaa inuu soo galo seven fifteen to eight fifteen laakiin maadaama insha allahu tacaala sheekha uu safar gelayo aan soo horumarinay mawduuciisana wuxuu ahaa mas-uuliyadda waalidiinta ka saaran caruurtooda waa mas-uuliyadda waalidiinta ka saaran caruurtooda iyo sheekhana sheekh maxamed khadar in sha allahu tacaala mawduucana wuxuu soconaya hadduu ilah ihahdo hal saac falyatafadal mashkuura maajuura
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد هذه الآيات أوصيكم بتقوى الله تعالى آيات كان أين أخرنيك بعدي وحاني دردار مياه إلهي سبحانه وتعالى عبسيديسة مداسة وحيتها هاي مدام يلا وقاره الله سبحانه وتعالى ونوو قرقاره أيوه aan kuna helayno sharafta iyo wanaagga adduunyo iyo midda aakhiraba walaalayaal mawduuca aynu rabnay maanta inaan wax ka sheegno waxa uu ahaa mas-uuliyat al-abi calaa waladi ama mas-uuliyadda ka saaran aabbayaasha caruurtooda insha allahu tacaala aynu wax ka tilmaamno waxaynu wada ogsoonnahay caruurtu inay yihiin nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey carruurtu waa nicmo sida maalku uu yahay nicmo uu yahay nicmo kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey in ay nicmo u tahay ayaa carruurta waxay u tahay nicmo nicmooyinka ugu qaalisan ay ka mid tahay carruurtu waa ammaano weeye alla subxaanahu wa tacaala unagu ammaanaystay uu fiirinaayo waxa aynu ka yeelno iyo sida aynu u tarbiyayno carruurtu waa qurux ilaahay subxaanahu wa tacaala unagu qurxiyey alla subxaanahu wa tacaala adduunka ku qurxiyey la fiirinayo ee quruxdaa inaynu ilaalinno iyo inaynu kharibno walaalayaal nicmo kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada uu siiyey waxay ka dalbaysaa qofka alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey inuu la yimaado shukri inuu la yimaado mahadnaq inuu la yimaado ammaano kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ammaanaystayna waxay naga rabtaa ilaalin in la ilaaliyo ayaa inaga rabtaa ammaanada markaa saaran aabbayaasha iyo hooy hooyooyinka korkooda saaran iyo qof kastoo mas-uula korkiisa saaran waa in la ilaaliyo ammaanadaa ilaahay carruurtuu nagu ammaanaystay maxaa yeelay maa min axadin qof kastoo inaga mid ihi mas-uul buu ka yahay dad buu mas-uul ka yahay ama dadba carruur baad aabbo u tahay ama carruur baa kula dhalatay ama carruur baad wax isku tihiin ama qaar baa qaraabadaaya dadkaasoo dhan mas-uul baad ka tahay kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbuu u diray waxa uu u diran alla subxaanahu wa tacaala waa weydiin doonaa weeye marka dhammaan dad mas-uuliyiin aan nahay allana subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda uuna weydiin doono marka ammaanadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maanta dusheenna saaray mahadnaqeeda waxay tahay in la ilaaliyo oon la dayicin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu in allaha ya'murukum an ta'uddu lamaanaati ilaa ahliha alle waxauna amray amaanaadka in la ilaaliyo o la xifdiyo amaanana waxaa la yidhaahdaa wixii la isku wakiishay in la xifdiyo oo la ilaaliyo caruurtu waa ammaano naga dalbaysa in aanu taskiyeyno onu ilaalinno oonu dahirno oynu marsiino manhajkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu kitaabkiisa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun hilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yuumaruun alle waxa uu yihi dadkii ilaahay rumeeyow nafihiinna ka ilaaliya quu anfusakum wa ahliikum naara nafihiinna iyo ehelkiinna naar ka ilaaliya baa ilaahay uu yidhi dabcan qofka raba inuu cid tarbiyeeyo ama caruurta raba inuu tarbiyeeyo haddee waa inuu isagu yahay marka hore qof wax tarbiyeyn kara oo naftiisa ka ilaaliyey naar ka badbaadiyey oo isagu ah qof lagu dayan karo oo isagu ah qof diini ay ka muuqato qofka noocaasa caruurtiisa tarbiyeyn kara qofka noocaasa qof wax u gudbin kara qofka noocaasa qof wax u sheegi kara laakiin mid isagaba ma garanaysaa eber oo baabaas waxba ma sheegi karo maalin baa anoo dugsi qur-aan dhigaya ayaa mid baa ii yimid gabadh yar buu markaa wadaa abaa walaalkeed sugaar dabagaabuu wataa gabadhi yareed buu wuxuu ku dhex caayaa dugsigii markaasuu wuxuu ku leeyahay waxaanan afkaa soo marin karayn oo dadkan gaangiisku waa isku caaya ama uu ku caayaya isdaba dhigaya intaasoo eray saasaa tahay saasa oo dugsiga fadhiiso muxuu ninkaas wax baraya ilmahaasi muxuu kaas ka faa'idaysanaya dugsi bare baa uu leeyahay isagana waxa weya dabadiisa qaawan waa ciyaaro suuq weeye soo arki maysid marka qofka raba inuu ilmihiisa badbaadiyo ama raba inuu cid mas-uul ka noqdo waxaa laga rabaa isagu inuu yahay qof ma garanaysa wax badbaadin karaya isaga inay diini ka muuqato isagu inuu yahay qof ma garanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya carabtuna waxay tidhaahdaa faaqidu shay laa yucطiih qof aan waxba isagu haysanin cid kale waxuma gudbin karo ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waxa uu ku lahaa ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun dadka ma waxaad amraysaan wanaagga nafihiinana waad iloobaysaan idinku waayahay marka waxaa lainooga baahan yahay ammaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey inaynu tarbiyayno diinan ku tarbiyayno culammada tarbiyadu markay ka hadlayaan waxa tarbiyada la yidhaha ama ilmaha oo la barbaariyo waxay yidhaahdiin waa camaliyatu binaa'i طifli shay-an fa shay-a xataa yabluga alkamaal waa ilmaha oo la dhiso kolba qayb la dhiso ilaa intuu ka gaadhayo qaangaadh ila ilmaha hal mar wax kuma kuma shubi kartid ilmuhu markuu shan jir yahay wuxuu u baahan yahay duruus gaara in la siiyo duruustaas haddii ay seegto oo waalidku uu fahmi waayo ilmaha waxbaa ka maqan soo arki maysid ilmuhu markuu toban jir yahay duruus gaaruu u baahan yahay in la siiyo cashiro gaaruu u baahan yahay si gaara in loo ilaaliyo u baahan loo tarbiyeeyo saan sheegi doona insha allahu tacaala ilmihii marka hadduu kaa dayacmo waa khatar wey ood ka faa'iideyn weydo oo waalidku uu fahmi waayo ilmaha sida loo buuxiyo ama loo kab hadhow tooliye dhibaato ayay noqonaysaa culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen marka ay tarbiyada ka hadlayaan waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen yidhaahdeen islaaxu alxayaati fi kulli jawaanibiha min ajli buluugi asacaadati fi dunya waalaakhira tarbiyada ama barbaarinta waxaa la yidhaahdaa waalidka laga rabo waa nolosha oo la islaaxiyo oo la hagaajiyo dhammaan dhinacyadeeda khuseeye oo dhan ilaa inta uu qofku ka gaadhaayo guusha uu ka gaadhaayo nolosha oo la hagaajiyo oo nolosha oo la hagaajiyo qofku maxaa iskaga xidhan qof baynu rabnaa in ayaan ka sheekeyn in la hagaajiyo sheekhana waxa uu yihi tarbiyaduba waxay tahay nolosha oo la hagaajiyo waxa macnaheedu ay tahay qofku hadduu hagaago dee noloshu way hagaagtaa a noloshu way hagaagtaa qofka insaanka ku dhex nool haddii la hagaajiyo oo la qurxiyo oo diin lagu qurxiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la baro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushii uu soo diray la baro oo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam sunnadiisii lagu tarbiyadeeyo noloshaasi markaa way hagaagtaa waxayna noqotaa nolol ma garanaysaa diin ay ka muuqato sida aawadeed baa markaa waxa uu sheekhani yidhi tarbiyadu waxa weeye nolosha oo la hagaajiyo dhammaan dhinacyadeeda la xidhiidha ilaa intuu qofku ka gaadhaayo guusha uu ka gaadhaayo adduun iyo aakhiraba waayahay saas weeye walaalayaal islaamku waxa uu siiyey tarbiyada ihtimaam aada u weyn baa uu siiyey ilmaha in la tarbiyadeeyo waalidkana arrintaa aada buu u amray waalidka lama amrinoo kala haatay ilmuhu marka uu yimaado inuu tarbiyeeyo bal waxaa la amray reerka marka uu yagleelayo reerka la dhisaayo ee la dhisayo reerkii carruurtu ay ka iman lahayd bal hadda u fiirso siduu islaamku ugu dadaalayo ilmuhu inuu wanaagsanaado inaad reerka hagaajisid marka hore ha reerka markaad yegleelaysid aad dhisaysid gabadh aad raadinaysid carruurtaada hooyo u noqota waxa uu islaamkuna amray uuna amrayaa tiyoona carruurba iman baa tarbiya lagu dadaalayaa inay gabadhaasi noqoto gabadh diinla inay noqoto waa shardi asaasiya gabadhu inay diin leedahay rasuulku sala allahu calayh wasalam markuu soo sheegay gabdhaha waxyaabaha loo guursado quruxdii uu sheegay maalkii uu tilmaamay nasabkii uu tilmaamay ayaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi fadfir bidaati diin waxaad ku dadaashaa midda diinta le gacmahaagu ha boohaaba ha boodhoobaane tarbiyat yadaak middaa ku dadaal baa wili waxaa la soo sheegay maalkii waxaa la soo sheegay nasabkii waxaa la soo sheegay quruxdii markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi ku dadaal midda diinta leh waa shardi asaasiya qofku markuu rabo inuu reer yegleelo oo reer u dhiso gabadhu inay tahay gabadh diin leh gabadhii waxaa loo shardiyayaa diin rasuulku sala allahu alay wasalam xadis kale ku lahaa qandhuufihiina u meel daya markaad rabti inaad guursatid waxaad raadinaysaa hooyadii carruurtaad dhali doonto ciddii hooye u noqon lahayd masale fudud maaha masale isku soo isku soo ordaa guurku maaha sida maanta la yidhaahdo waan ku jecelahay waan ku jecelahay hani hani inta laisku soo yaaco la kala tegay kabacdina waa masale aada u culus oo aada u weyn soo arki maysid walidaalika markii mawaadiicda noocan la fahmi waayey waxaad arkaysaa dad isku soo yaacaya hadda haddana kala yaacaya oo kala tegaya leanna markii hore waxaan laga baanaadegin khiyaal iyo been baa la isku sheegay meelahaas intaa la iska arkay ayaa ma garanaysaa kelimaad been oo afka saaran oo waan ku jecelahay iyo waad macaan tahay iyo macaanow inta lays yidhi ayaa la isku soo yaacay markii dambena waa la kala dhaqaaqay oo waa la kala tegey gabadh markaad rabtid aad guursatid gabadhu waa inay noqotaa gabadh diin leh waa gabadhii carruurtaada hooye u noqon lahayd aad waa inaad uga fiirsataa sida aawadeed baa islaamku wuxuu ka dhigay shardi asaasiya gabadhu inay noqoto gabadh diinla inay noqoto oo diinta ma gabadhuun baa loo shardiyey gabadhuun baa loo shardiyey gabadha kale looma shardiyo intaynaan gabadha ka bixin xadiis kalea rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu ku lahaa khayru mataaci lmu'mini almar'a saalixa baa u lahaa qofka muuminkii waxa ugu wanaagsane adduunka uu ku haystaaba waa gaba waa xaas wanaagsan oo alla subxaanah wa tacala uu siiyey xaas wanaagsan oo ilaahay uu ku siiyey waa waxa ugu wanaagsan wey rasuulku sala allahu alay wasalam maruu gabadha saalixaddaa fasiraya waxa uu lahaa waa midda marka la eego ninku uu ku farxo saa markuu eego ku farxo way farxid gelinaysaa soo arki maysid waa mid magaras gurigeeda mas-uulka ah waa mid nafteeda ilaalinaysa waa mid xoolahe xoolihiisa ilaalin ilaalinaysa waa mid carruurta tarbiyeynaysa waa mid markuu arka uu ku farxayo laanna markii hore uu diin ku doortay carruurta meeshaa ka dhalatay gabadhaasi hooye u noqotaa gabadh barakaysan bay noqonaysaa laanna gurigaa waxa lagu aasaasay oo aasaaskiisa uu ahaa diin baa u ahaa sida aawadeed ba waxaa loo baahan yahay gabdhaha in masaladaa loo shardiyo shardiga noocaasa islaamku uu shardinaya carruurba intayna imanin gabdhaha kala hata gaar kuma ihin bal ninkiina fiiri ninka laftiisa waxaa laga rabaa gabadhu inay iska ilaaliso laana ninka ku guursanaya waxa uu yahay waa ninkii carruurtaada aabba u noqon doona u noqonaya wey carruurtaad dhali doontid waa midka aabba u noqon doona sida aawadeed baa islaamku waxa uu shardiyey ninku inuu diin leeyahay qof diinle inuu yahay waxaa rasuulku sala allahu calayh wasalam uu lahaa idaa jaakum rajulu tardawnahu diinah fazawijuuhu war marka uu inii yimaado nin aad diintiisa raalli ka tihiin u guuriya baa rasuulku sala allahu caleyh wasalam u lahaa waxaa laga fahmaya xadiiska inaan loo guurinaynin dadka fusaaqda ee faasiqiinta in gabdhaha in la siiyo maaha iska daa gaalo in la siiyo hada laa yajuus mama banaan aslan qofka faasiqa ah een cibaadada ilaahay ku wanaagsanayn ee gabadha looga cabsanaayo inuu akhlaaqdeeda xumeeyo inuu diinteeda xumeeyo in loo guuriyo maaha waa inuu u diido waalidkooda gabadheeda kuuma guurinayo anugu maxaa yeele faasiq waxaa tahay ninaan diinta ku wanaagsanayn gabadhana waxaan ka cabsanayaa inay kii kharibanto marka gabadh guri kugu soo xerayn maayo soomaalidana waxay tidhaahdaa ninka aad kabahaaga ka toolinaysa kabihiisaa la fiiriyaa nin aan diin lahayn saad gabadh gabadh us ugu dhiibaysaa nin aan diin baan lahayn sida aawadeed baa waxaad arkaysaa islaamku inuu aad arrintaa u qiimeeyey oo carruurba intayna imanin ayaa waxaa loo shardinayaa gabadhii inay diin leedahay ninkii inuu diin leeyahay si ayna meeshaas uga soo bixin dhibaata inay uga soo bixin soo arki maysid si ay carruurta meeshaa dhalan doontaa ay u noqoto carruur dee kusoo beegantay reer diini ka taagan tahay oo diini ay jirto diinaha meesha tacallo laakiin maanta nin baa la yskaga darayaa gabadh waxaa laga mutadayinada wuxuu yahay in haba yaraatee jirin gabadhii waxaa laga yaabaa akhlaaqdeeda inuu ka kharibo inuu xataa hadday xijaab siitay xijaabkii uu ka tuuro hadday salaatii ku jirtay waxaa laga yaabaa salaadii inuu xitaa ay gebagebe ka noqoto oo salaaddii ay iska dhaaftaba ila ninkii salaada ma tukado hadduu doono waxaa laga yaabaa hadday qur-aan xifdisanayd qur-aankii xitaa inuu ka masaxmo ilowdo ninkii qur-aan iyo dan qur-aanna dan kama lihin waxna- waxba kama lihin haba yaraatee waxa markaa laga maarmaana dadka waalidiintii gabdhahooda inay aada u ilaaliyaan carruurta markaynu rabno inaynu ka hadalno si ay u hagaagsanaadaan oy u wanaagsanaadaan oy u noqdaan carruur saalixiin oo wan wanaagsan waa in aad loo fiiriyaa asaaska reerka la dhigaayo wax kastiba waa asaas weeye famaa buniya cala albaatili fahuwa albaatil bay culammadu yidhaahdeen wixii baatil lagu aasaasay baatil buu ku dambaynaya baatil buuna noqonaya waqad ra'ayna waan aragnay dad intay guryahoodii macsiyo ku aasaaseen oo macsiyo ay ku bilaabeen oo ilaahay laga cadh laga cadhaysiiyey oo diintii ilaahay la khilaafay oo balaayo la sameeyey oo laga raqsiyey meeshii oo meeshii ma garanaysa waxyaabaha runtii la sameeyo waad la yaabaysaa ee weliba waalidkii gabadha dhalay ama wiilka aabba meesha waa taagan yahay markaasuu wuxuu rabaa carruur khayr qabtaa meesha inay ka soo baxdo rag iyo dumar inta la isku dhex sii daayo oo dhexda la isqabsado ayaa meeshaa laga raqsinaya waa la daawanaya ilaahay baa la khilaafay diintiisiibaa ilahay baa laga cadhaysiiyey markaasaa waxaa la rajaynayaa reerkaas inuu barakoobo usisa cala albaatil ma wax baatil lagu aasaasaa barakoobayo carruur khayr qabta ay ka soo baxaysa kama soo baxayso abadan wixii lagu aasaasay calaa ridwaanin min allah ilaahay subxaanahu wa tacaala raallaanshihiisa iyo taqwo ilaahay iyo alla ka cabsi iyo ducadii rasuulka baaraka allahu lak wa baaraka calayk wa jamaca baynakumaa bi- bilkhayr allah ha ku barakeeyo ha isukiin barakeeyo khayr allah ha inagu kulmiyo midkii sunnadaa la mariyey sidaa loogu duceeyey kaasaa barakoobaya sunnadan la waafajiyey laakiin wixii magaalo isku soo orada aan isku soo yaacno waa la kala yaacaya hadhow toolaya haddana waa la isku soo orday waa la kala tegaya wakti dhow haddana arrintaasina aad bay u fara badan tahay waanad aragteen ha dad isku soo ortoo kala tegay markiiba laanna masalada meeshay ka saxmi weydeyna waa halkaas weeye walaalayaal cudur kastana haddaynaan ogaanin meesha uu ka soo baxay iyo meesha uu ka yimiday ma daaweyn karno sida aawadeed baa waxaa laynaga rabaa in aynu reeraha aynu dhisayno s- si ay carruurtu u noqdaan carruur diin leh in diin lagu tarbiyadeeyo sidaas ayaa islaamku wuxuu ka yeelay asaaska reerka la dhigaayo inuu noqdo mid diinla inuu noqdo asaaskii diinta ahaa sidaa marka loo dhigo ee carruuri ay timaado islaamku muxuu ka rabaa markaa aabbihii iyo hooyadii maxaa laga rabaa intaa hore waxay ahayd wiilkiiba ilmihii iman doonaya muqadimo loo samaynayay muqadimaad bay ahayd waxyaaba hordhaca bay ahayd reerkii in asaas diin lagu asaaso in la hagaajiyo in la qurxiyo in mukhaalafaad sharciga laga ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacala in laga cadhaysiinin hawshii ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii baa lagu soo dhisay reerkii waa lasoo dhisay carruur baa timiday carruurtii sidee baa markaa laga yeelaya maxaa laga yeelaya waxaa aabbaha ku waajib ah carruurtu markay timaado maadaama markii horeba reerkiisa uu ku aasaasay diin uu ku aasaasay ilmaha inuu diinku la dadaalo waxaa aabbaha waajib ku ah ilmaha dhala inuu ogaado dhammaan waxay nahay aabbayaal baynu nahay dhammaan waxaan nahay dad baynu walaala nahay dhammaan dad baynu qaraabadeen ah waa inaan ogaanaa carruurteenna waxa waajibkee naga saaran tarbiya naga saaran tarbiyayno ilmuhu marka uu yimaado markaa waxaa jira wakti la yidhahdo waktiga ugu wanaagsan ee ilmaha la tarbiyayn karaa waajibku waa inu waa inu aabbuhu waa inuu ogaado waktiga ugu wanaagsan ee ilmaha la tarbiyayn karaa waa waktigee xilliga ugu habboon ee ilmaha la tarbiyayn karaa ee la hagaajin karaa ee ilmaha ay anfacdo tarbiyada wakti gaara weeye waktigaasi waa waktiga uu ilmuhu wax kastoo loo sheego uu qaato shar haddaad u sheegtid waa qaadanaya khayr haddaad u sheegtid waa qaadanaya waa waktiga uu qur-aanku ku magacaabay marxalatu طufuula uu ku magacaabay ee alla subxaanaه wa tacaala uu yidhi waidaa balaga alatfaalu minkum اlxulum ilahi subxaanaه wa tacala uu yidhi marxalada marxalada طufuula la dhaho waxay ka bilaabantaa ilmuhu marka uu dhasho ilaa inta uu ka gaadhayo qaangaadh marxalada طufuula la dhaha ilmaha intaa wixii lagu shubo unbuu noqdaa mustaqbalkiisu cumriga hadduu ilaahay sii daayo muddadaas ilmahaas wixii lagu shubay ee madaxa loo geliyey iyo aabihii siduu usoo tarbiyeeyey uunbuu noqdaa waxba ha ku dalin intaasi hadday kaa dayacantay ku dhaafto waxba ha iswareerinine ilmahaas waxa weeye kuwa xabaalaha ku jira waxba kuuma dhaamo mar hadduu kaa xumaaday bal kuwaas wayba kaa qarsoomeen ee waxa daran mid khariban oo hortaada taagan islaan aan jaar ahayn ayaa ilmaha ka kharibmay markaasaa waxay maalin kasta tidhaahdaa markay markuu ilmuhu u yimaado isagoo sakhraansan ayaa waxay tidhaahdaa masiibo alla kugu rid ilaahay waxaan ka baryayaa adigoo lagu dilay ilaah maa la ituso xabadii kugu dhacday inkaar kugu dhacday laanna mar kasta waxay arkaysaa waxay ka naxdo guriga intuu yimaado isagoo sakhraansan baa waxaa laga ida inuu dilo maalin maalmaha ka mida waxaan ku yidhi maandhe habaar ka daa ilaah inuu islaaxiyaa laga yaabaayo habaarkaa laga dha habaar ka daa ha habaarin soo arki maysid wallahi baan ku dhaarin waxa dhacday habeen hameennada ka mid a saddex afartii hameennimo albaabka in lagu soo garaacay waa magaalada hadda aan ka imid ee sandayeega ah dabeedna lagu yidhi wiilkaagii halkan uu yaallaa seven elevenka hortiisa waana la dil xabad baa lagu dhuftay halkan uu yaallaa waan baxnoo meeshii baan ka baxnoo ninkii saa u yaal baan xabad lagu dhuft meesha saa u yaal cid isha lama yaqaano xabad baa lagu taagay afartii saddexdii habeenimaa la dilay meelaha taagnaa dee saacada la ajiibaa jira ducada ilmihii markuu ku dhibo ku dhibo ku dhibo aduguna aada habaartid waxaa laga yaaba ilahay subxaana wa tacaala ducada inuu ajiibo ducada inay ku dhacdo waalidkuna ducadiisu waa mustajaabo wey hadduu ku habaaro habaarku waa kugu dhacaya waalidkaagu dhibtid marka ilmuhu markuu xumaado waa dhimi dhan wey waa masiibo wey haddii marka ay kaa dayacanto xilligaasi waa masiibo islaanta marka waxaan weydiiye waxaan ku yidhi ilmaha maxaa sidan u kharibay oo sidan u galay oo dhibaatadani ay u dhacday waxay igu tidhi ilmaha waxaa la keenay waddanka isagoo yar oo sideed jir may ku tilmaad ayaa la keenay anuu ma joogin waxaa soo kaxe dad baa soo kaxeeyey bay tihi dadkii markay soo kaxeeyeen waxay ku soo kaxeeyeen waxyaabahaan isla naqaano hadda halkan waxbaan laga sheeg sheegeyn soomaalidu aadka ugu dhaqanto ayaa lagu soo kaxeeyey ilmihii family baa soo kaxeeyey markay soo kaxeeyeen oo gobol ay keeneen bay kaga tegeen guri baa lagaga guuray ilmihii iskaga guuray way iskaga tegeen ilmihii oo cidloo meesha taagan baa la arkay waa la kaxaystay xaafad baa kaxaysatay ilmihii gaalaha waa la tarbiyeeyey ilmihii ilmihii intuuna qaangaaninba wuxuu bartay sida khamrada loo cabo waa baaba-ay wuxuu noqday ilmo ma garanaysaaye iska khariban baa u noqday caadiyan faa'iida aan lahayn baa u noqday lama toosin karayo ilmahaas marka lama toosin karo cid toosin kartaa ma jirto masaajidkan haddaad masaajidka boqol waan samaynana masaajidka intaad ugu yeedhid tarbiyeysid halkii umuu ku noqonaya haddana laana waxa kusoo baxaya waxa maalin maalmaha ka mid aan ku yidhi ilahay ha u naxariistaan len jannooyinkiisa ha geeyo waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala dad islaami maadaama ay dhaleen allah ha u naxariisto waxaan ku nidhi anaa waxaan ku yidhi war nin waxan maa iska daysid intuu mar wanaagsanaado masaajidka uu soo galay masaajidkii waxan maa iska dhaaftid oo iska daysid oo marka waan iska daynayaa niman saaxiibadii waxay ii sheegeen oo igu yidhaahdeen inuu ku yidhi waxaan iskama dayn karo waa igu soo kacayaan waxyaabaha noocan oo kale waa igu soo baxayaan yar ma joogi karayo waxan waa igu soo baxayaan sababtoo aan tusaalaha noocaas u keenaa walaaliil waxay tahay waxaa ka soo qaldamay waktiyadii hore oo dhan carruurteenna marka haddii waktigaas aan luminno oo waktigaa aan luusgarayno carruurteennii waan luminay wayna na seegeen markaa la soco maskaxda waa inaad ku haysataa masalad hadhow tooliyey ina kugu noqonin waa kugu beriyey xilligaasi hadduu kaa dayacmo weligaagu inankay waa wanaagsan yahay college buu ii dhigtaa iyo jaamacad buu ii dhigtaadahay ha diinna ha berin masaajidna ha keenin saa u fiirso wallee balaaya meel kaaga soo bixi doonta dee suurtagalba maaha waxaan macquul ba ahayn ilma aanan weligii diin u sheegin oonan waxba berin ood iskuul aan u dirayay ha ii wanaagsanaadoo dhaqankii aabbaha iyo awoogay dadkaygu lahayn ha lahaado waxaan suurtagal ahayn wey hal jazaa lixsaani ila alixsaan ilmahan sidaa u tarbiyaysuu noqonaya haddaad xumaan ku tarbiyaysay xumaantiibaa uu qaadanaya haddii aad wanaag ku tarbiyaysana wanaaggii ayaa uu qaadanayaa wey marxalada markaa noocaasa culimmadu waxay yidhaahdeen waa xilliga qofku uu daba dabciyo fara badan deegaanka uu ka qaato soo arki maysid waa xilliga qofka raganimadiisu ay dhisanto waa xilliga qofka dadnimadiisu ay dhisanto waa xilliga qofku wuxuu noqon doono uu ahaado mustaqbalka wuxuu noqon doono ayuu noqdaa inta u dhaxaysa marka uu dhasho ilaa shan iyo toban jir intuu ka gaarhaayo waxa uu noqon doono xilligaa noqdaa shan iyo toban jir ninka hadda ah haddaad caqligiisa fiirisood qiimaysid iyo qaabka u fikiro sida uu yahay ood u timaadid soddon jir marka uu noqdo intii baad ku arkaysaa inuu dhow dhow wax weyna kuma soo siyaadayaan soo arki maysid hadduu qofkaasi qof khariban ahaayo saa uu ku tarbiyoobay soo arki maysid way adag tahay siduu ma garanaysaa qofkaasi usoo noqdo waxaana inoo bayaamin doonaa arrimaha noocaasa culummada tarbiyada ee masalada noocaasa ka hadashay marxaladaa waxay culummadaasi ku tilmaameen oo yidhaahdeen hiya marxala allatii yusnacu rijaal ima ila alkhayri wa ima ila shar bay dheheen waa marxalada xilliga la sameeyo ragga weeye xilliga ragga la sameeyo weeye qofka la sameeyo dadka waa la sameeya dadka waa la tarbiyeeyaa qofku meel meel iska taagan maaha qofka waa la tarbiyeeyaa waxyaaba badan oo sheegi doonaan oo qofka tarbiyeeyo ama xagga sharka udha u dhaqaajiya ama xagga khayrka u dhaqaajiya oo geeya marka xilliga qofka la sameeyo weeyaan xilligaas walaalayaalow fursadaasi inayna seegin carruurteena aynu samayno aynu u samayno sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raallida ka yahay waaya culimmada qaarkood baa waxay yidhahdeen iyagoo masaladaa ka hadlaaya marxaladaas bayaaminaya waxay yidhaahdeen xilligaasi waa kitaabun abyadun maftuux bay dhaheen xilliga noocaasa ee ilmuhu inta uu ka dhasho ilaa shan iyo toban jir uu ka gaadhaayo waa kitaab bay dhaheen cad xaashiyadihiisu ay cad yihiin oo furan weeye oo markaa waxay ku qormayaan wixii ku qorma unbuu qofkaasina noqon doonaa mustaqbalka uu noqonayaa weye ha kulamaa yaridu calayhi min alxawaadith wax alla waxa xawaaditha ku dhacaaya ee uu maqlaayo ayaa kitaabkaa ku qormaaya midhaha ka soo baxay iyo beertaa waxa ka soo baxayna mustaqbalkiisuu goosanaya qofkaasi wa qaala alaakharuun niman kale waxay yidhaahdeenoo markaa culamaa tarbiya ah oo masaladaa ka hadlayay fa hiya ardun saalixatun lilistinbaat bay dhaheen waa arlo aada u wanaagsan oo ku habboon in la beerto nabaad in lagu rido waa xilligee waa laga bilaabo marka uu dhasho ilaa inta uu ka gaadhayo shan iyo toban jir culamada qaarkood ba waxay leeyihin ilmuhu markuu laba jir yahay xitaa dadku ma oga laakiin tarbiyuu qaataa waxbuu intaa nuugaya uu qaadanaya deegaanka ku xeeran waxbuu ka qaadanaya waxaa laga yaabaa inahu inan shan jir ah ama lix jir ah inaan warba laga hayn oo la moodaayo a carruur weeyaane wax alla waxa ku xeeran buu ilmahaasi guranaya uu qaadanaya samaynaya haddii gurigaa muusi laga laga garaaco muusigaasuu dhegaysanaya waxaasuu qaadanaya hadhowta l waad aragteen carruurta yaryar soo arki maysid markay soo kacaanba ilmihii laba jir ah tvgaas kusoo cararaya uu furaya soomaali ma yaqaano waxa ma yaqaano waa furanaya soo horfar subaxuu soo hor fadhiisanaya waxaanuu ku tarbiyeyo guriga ka jira ka socda ha so wax lala yaaba maaha ilmo laba jiroo soo carray tv furanaya inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa wuxuu ku tarbiyoobo maskaxdiisa gashay wey maxaad u malaynaysaa kuwii ka waaweynaa ee markaa deegaanka ka qaadanayay waxyaabaha ku wareegsan waxay ku tilmaameen culimmadu xilligaas oo yidhaahdeen waa xilli markaa la beerto fa kullu maa yugrasu fiiha min makaarim alakhlaaq وكل ما يبذر فيها من بذور الشر تؤتي أكلها في مستقبل حياته waxay yidhaahdeen wax kastoo lagu beero marxaladaasoo ilmaha la baro ama shar ha ahaato ama khayr ha ahaatee tu'tii ukulahaa fii mustaqbali xayaati midhaheeda waxay keenaysaa xilliga mustaqbalka ayaa midhuhu soo baxayaan oo ilmahaasi ma garanaysaa midhihi ay imanayaan wey diyaacu markaa iyo lumitaanku wuxuu ku imanayaa walaalayaal marxaladaas oo la dayaco oo laga faa'iidaysan waayo wey soo arki maysid nin shaacir ah oo masaladaa ka warramayay baa waxa uu lahaa gabay macnihiisu uu yahay ayaa carruurta waxa uu ku shabahay waa nin shaacir oo carabiyaba ayaa ahaa carab ah ee carruurta aada u fahamsan waxa uu ku tashbiihiyey carabta waxaasi aada u yaqaanin wax wax lagu tas lagu tashbiihiyo wax wax loo ekeysiiyo oo tusaale looga qaato wuxuu carruurta ku tashbiihiyey ninkaasi geed geed markaa laamihiisu ay waawen yihiin iyo aada u waanweynaadeen iyo geed ma garanaysa laamihiisii marka ay yaryar yihiin waxa uu yidhi markaa carruurtu inta ay yar yihiin ba uu yidhi waa geed ay laamihiisu yaryar yihiin geedkaa laamihiisa markii laantu ay yar tahay intayna adkaanin waa la qalloocin karaa ba uu yidhi meeshaa doonta la marin karaa xagganaad u leexin xagganaad u bixin xagganaad u bixin xagganaad xadhig ugu xidhi xagganaad marini laakiin geeddu hadday sidaa u baxdo adkaato sidaa hadday u baxdo ama sidaa ay u baxdo sidaa ku adkaato ma leexin kartaa ma la leexin karaa lama leexin karo intaad gudud soo qaadatid waa inaad goysid hadday meel kaa kaa xidho ma leexin karaysid mar hadday weynaato carruurtuna waa sidaa hadday wax ku baxaan ay wax ku weynaadaan waxaa lama goyn karo ama inaad ilmihii dee ka quusatid oo iska nacdid ama inta uu rajo leeyahay waa intaa shan iyo toban jir ka horraysa ilmaha latoo toosin karaa xaggan soo mar xaggan mari waa inta ilmuhu ku maqlayo waa inta uu ku hoos joogo waa inta ma garanaysaa ilmahaasi uu tarbiye kaa qaadanayo wey laakiin mar hadduu ilmahaasi tago oo sida geedkaa laamihiisu u baxeen uu u baxo dee toosin kari maysid waan toosinayaa haddaad tidhaahdidna waad goynaysaa marka waa laanta waad jalaysaa yacni qofkaasi markaa wuxuu kaa noqonayaa qof dhintay oon faa'iide lahayn sida aawadeed waxaa laga maarmaan oo aabbayaasha waajib ku ah inaynaan dayicin arrinta noocaasa marxalada noocaas inaynaan dayicino aynu ka war hayno waayahay waxa markaa laga maarmaanaya inaynu ogaano marxaladda tan ah waxaynu hadda tilmaamnay inay tahay xilligaasi xilli muhiim ah oo u baahan carruurta in la tarbiyeeyo qaabkee baynu u tarbiyeynaynaa sidee baynu wax u tarbiyeynaa ilmaha waxaan leeyahay hala tarbiyeeyo xilligaasi waa muhiim waan isla fahanay inuu xilligaasi yahay marxalo aada u muhiima laakiin qaabka loo tarbiyeynayo waxa lagu tarbiyeynaya maxay yihiin ilmaha waxaa la rabaa inta uu yar yahay ee shan iyo toban jir uuna gaadhin in loo sameeyo rawaabit diiniya waxa la dhaho alrawaabit addiiniya in diinta lagu xidho oo waxyaabo rawaabidoo adag in loo sameeyo diinta in lagu xidho diinta in lagu xidho lagu adkeeyo waaya nin la yidhaahdo asheekh jaadullah binu xasan alkhadaash oo masaladaa ka warramayey ayaa waxa uu yidhi in alwalada ida irtubita wa huwa fi sini اlwacyi watamyiiz birawaabit ictiqaadiya warawaabit alruuxiya ilaa an taracraca shaaban ilaa an asbaxa rajula walaa shaka yusbixu cindahu min manaacati اliimaan ma yajcaluhu yastaclii can aljaahiliya waxa uu yidhi ilmaha marka lagu xidho baa uu yidhi inta uu yar yahay ee caqiidada lagu xidho ee rawaabit caqadiya loo sameeyo caqiidada lagu xidho ruux loo sameeyo ee ruuxda lagu xidho yan ruux waaa laga waxaa laga wadaa cibaadaadkii iyo waxaasaa laga wadaa ruux loo sameeyo ilmahaasi ilaa inta uu qaan gaaraayo haddii sidaa la sameeyo waxaana shiki ayna ku jirin ba uu yidhi ilmahaas waxaa agtiisa ka samaysmaysa wuxuu is yani manaaca iimaaniya u samaysmaysa waxaa u samaysmaysa quwo iimaaniyo ka difaacda wixii dhibaataha oo dhan ka difaacda ayaa ilmaha u samaysmaysa quwa iimaaniya u samaysmaysa ilmaha haddii aad caqiidada bartid cibaadada aad bartid masaajida aad keentid dadka saalixiinta aad u keentid diin aad kula dadaashid ilmaha waxa u samaysmaya awood iimaan oo uu iskaga difaaco wixii dhibaataha oo dhan ayaa ilmaha u samaysmaya waaya anwaacda markaa loo baahan yahay waxaa ka mid a ilmihii inta uu yahay salaadda in lagu tarbiyeeyo ilma aan salaadba la baraynin inta inta uu yaraa oo salaadba ukacaan la odhan salaadba aan la barin isagoo toban jira salaad aan la amraynin hadhow tooliya markuu weynaado war maandhow salaad tuko ma kaa aqbalaya kaama aqbalayo kaana maqli maayo salaad tuko ilmuhu inta uu yar yahay waa in salaada la baro waa rawaabid ruuxiya la rabo in loo sameeyo soo arki maysid xadiiskii uu werinaya camar ibnu caas ee saxiixa ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu lahaa muruu awlaadakum bisalaati wa hum abnaau sabcin sabca siniin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashr wafariquu baynahum fi lmadaajic rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu lahaa caruurtiina amra salaado hal amra baa u lahaa iyo koo toddoba jira baa rasuulku sala allahu calayh wasalam u lahaa ku garaaca baa u lahaa hadday diidaan markay toban jir noqdaan waa in lagu garaaco qofkii salaada tukan waaya waa in lagu garaaco la amro soo arki maysid gogasha waa in lagu kala kaxeeyo lagu kala geeyo oo ma garanaysaa qofkii qof weyn uu noqdo meel gaara loo nidaamiyo u seexdo waayahay oo yan carruurtaan laisdhex seexinin raggii iyo dumarkii iyo wixaan isdhe laisdhex seexinin lagu kala kaxeeya meesha deer nin weyn buu ninkii noqday oo u baahan tarbiyadiisii meesha in laga bilaabo soo arki maysid marka waad arkaysaa diinta islaamka iyo rasuulku sala allahu calayh wasalam dariiqa uuna amray iyo halka uuna mariyey inay halkaa tahay carruurteennu intay yar yihiin in diin la amro oo diin lagu xidho aabbihii markaa ilmihiisa aan salaad barin aan diin amrin intuu sagaal jirka ahaa intuu toban jirka ahaa intuu toddoba jir waxba aan amraynin xataa toddoba jir in la suga maaha soo arki maysid toddoba jir in la suga maahe carruurta waa in lagu tarbiyeeya markaaba salaada oo markaad tukanaysid carruurta badanaa muxaakaad waxa la ydhaha bay sameeyaan oo aabahood wuxuu sameeyey sameeyaan iyo hooyadood way wanaagsan tahay in loo diidaa maa markaad tukanaysid hadduu ku soo hormaray iska qabo hadduu magaranaysa ay ku yimaado kor u qaad markaad sujuudaysa dhulka dhig soo arki maysid waxbaa ku yaali maayo rasuulku sala allahu alay wasalam waa samayn jiray siduu ilmuhu u barto salaada iyo cibaadada uu u barto soo arki maysid adigu haddaad masaajidka timaado iyo ku masaajidka ayna imanaynin hooyada waa in lagu ballamiyo carruurta in la kiciyo inay salaada tukadaan adigu marka qaarkood waana jamaaca u samaysaa oo tujisaa xataa adoo soo tukaday waana jamaaca u samaysaa guriga intaad tegtid soo xidha u eedaantaa aduu iqaamtaa ilma aan weligii eedaan guri laga eedaamin weligii aan laga iqaamin qur-aan aan laga akriyin diin aan la berin maxaa loo haystaa ila ilmihii baa lumay loo leeyay soo dulmi maaha ilmihiis lama dulmin ilmihii baa lumay ilmahan ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal ilaahay anaku nagu ammaanaystay ilmahan ilmahan ilaahay subxaanahu wa tacaala anaku nagu ammaanaystay annaka waxaa laynaga rabaa in aynu diin barno oo diin aynu ku tarbiyeyno saasaa laynaga rabaa waaya sidaas oo kale sidaa salaada sidaa loo amraya waxaa la rabaa soomkii in sidaa loo amray ilmaha soon in la yidhahdo ninkii soomig inaan loo diidin ilmihiida waa soomaya ha soomo dhexda markuu maray ha jabiya hadduu rabo waan soomaya hayr ha soomo kusii daa ha soomo ha dhow tooriya haddaad dhibaato ku aragtid ama ay dhib ku tahay wax iska sii haddaad rabtid ha soomo waad soontay dheh xilligaad afurkaagi wuxuu yahay xilligaad duulkaad afurtay ilmaha waxaa la rabaa in lagu tarbiyayo cibaadaadka oo ay bartaan soo arki mayse casarka afursiyo haddaad rabtid ha duhurka afursiyo haddaad rabtid ilmahan waxba takaaliifi ma saarno laakiin ujeeddadu waxay tahay in diinta la baro waxaa la rabaa carruurteena inaanu ku tarbiyayno infaaqa iyo waxbixinta walaalayaal waxa maanta aan bixinayno ee laydha marka laydha yaa wax bixinaya dadku alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah khayra siiyo dadka weliba gaar ahaan soomaalida waxbaa la bixinaya gacmaha la wata yaana soo baray waxa walaalayaal yaana baray dad baana soo baray waxa waxaan ka nimidnay biyo wax la bixiyo waxaan ka nimidnay deegaan wax la bixiyo waxaana nagu soo tarbiyeeyey aabbayaasha iyo awoyaasha iyo in wax la bixiyo in sadaqada la bixiyo in sadaqadu ay wanaagsan tahay in la iskaalmeeyo saasaan kusoo barbaarnay walidaalika dadka inay wax bixinaan wad arkaysaa maanta laakiin ilmihii hadduuna kuwa barbaarin wax bixinba sida wuxuu ku tarbiyoobaya ilmaha maraykanka oo kale hadda maanta wixii interestigiisa isaga haysta wixii jabadiisa ku haysta cid baa wax bixisa iyo ha aqli maysid ha waxaas ma jiraan ha nin baa waxa uu yidhi weligii masaajid may maalin baan imid baa uu yidhi farraysi la ururinay weligii sadaqad ma bixinin markaasaa waxa uu yidhi sheekhii baa ka bilaabay ba uu yidhi laba kun yaa bixinaya saan dhahay nin mu waalanya sheekhan ummadda yaa ka qabta ha ummadda yaa sheekhan ka qabta laba kun buu ka dadka mu weydiiyo toban doolar iyo baan dhahay toban doolar baa la bixin karaa soo arki weligii ma arkin meel laga marka uuba la yaaban yahayba laba kun oo la bixin qof dari markii dambe waxa iga yaabadnayd baa uu yidhi sheekha qaar bixiyey buu yidhi saddex kun oo doolar qaar isku qoray niyo xaye ka shaqaystaan ba lacag xaye keenaan baa uu yidhi oo waxaan la yaabay baa yidhi waxaas yacni waxaa sababaya yaabka noocaas qofkaas inuu la yaabo waxaan kuma tarbiyoobinba kaasi ilmaha u dhalay waxma laga goynayaa waxaa laga jarayaa midkaasi ilmaha u dhalay waxba laga goyn maayo ka shan doolar xitaa laga heli maayo bix haddii la yidhaahdo laana aabihii baaba saasa oon weligii aan ku tarbiyoobin wax la bixiyey iyo sadaqad iyo zake iyo waxaas marka carruurta waxaa la rabaa inaynu ku tarbiyan sadaqaadka oo marka sadaqada la bixinaayo boqol doolar intaad u dhiibtid konton doolar intaad u dhiibtid sheekha u dhiibin aad tidhahda bixi waa sadaqadii masaajidka la ururinayay bixi iigu duceyna tidaa ilmaha kabacdina ha la igu duceeyo waayo saan sheegi doono carruurta waxyaabaha ugu waaweyn lagu islaaxiyo ducadaa kamid ah ilaahay subxaana watacala ku hagaajiyo carruurta waxyaabaha aan sheegi doono insha allah bay kamid tahay marka carruurta waxaa la rabaa inaynu barno salaadii soonkii sadaqadii lacagta inaan u dhiibno haddaan wax kala haynin halka doonada jeebadaada kugu jira ilmahaaga u dhiib waxaad ku tidhahdaa sanduuqa masaajid ku rid waxaad ku tidhahdaa maxaan idhaahay sheekha u dhiib marka farraysinka gacmaha la taagayo waxaad ku tidhahda aduu gacanta taag taag gacanta sadaqada ilmaha nooca haddaad u tarbiyeysid waxau noqonayaa ilmo ay diini gashay ilmo ku xidhan dadka muslimiinta ilmo markuu sadaqo maqlo isku dayaayo inuu sadaqad bixiyo laakiin ilmo aan ma garanaysaaye waxa aan kusoo tarbiyoobin isaga waxba bixinaya laakiin qofka kusoo tarbiyoobay tarbiyada waxbixinta la yidhaahdo wallaahi ma hanani karo waxa jeebadiisa ku jirta waxa jeebadiisa ku jirta nin baa waxa dhacday beri nin dhalinyar ah anagoo joogna waddan wadamada asia waddan ka mid a ayaa xoogaa uu meel ka soo qaato lasoo siiyey dad baa soo siiyey xoogaagii markii lasoo qaatay lasoo siiyey marka isagoo niman kale meel niman bay meelooda deganaayeen waxaa loo dhiibay biilkii guriga iyo maxaan idhaahayey electrigii wixii lagu bixin lahaa wixii baa loo dhiibay waxa la yidhi kolba nin baa mas-uul ahaan jiray marka waxa la yidhi bishan adaa naga mas-uule niyo biilkii waa kane dee gurigii ku bixi eeshiina waa taqaana dhibaatooyin badan baa ka jiro dhaqaalo badan ma jiro niman ardayayna ahaayeen nin baa markaa loo dhiibo layi waa qiso aan goobjoog u ahayn oon ogeyn markaa biilkii iyo kiradana ka bixi haddee bishana waxaa la yidhi wixii aan isku masruufi lahayn adaan noo haye waa ku kaas bengi bay kasoo baxeen oo markay bengi kasoo baxeen baa ninkii wuxuu soo maray masaajid ay niman bakistaani dhisanayaano yaa ilaahay wax siiyey laleeyahay waryaa wax ku dara wax kale ma haya aan biilkii ahayn jawaadda ugu jira intii buu bixiyey waan ku dhisay baa yidhi tan waa tan tan lagu dhiso gurigii buu yimid waar lacagtii mee baa yidhi waar lacagtii masaajid baan ku bixiyey buu yidhi oo kirada maxaa yaa naga bixinaynaa kiradii arday baan kiradii ah wallahi ilaahay baa keeni doone wixii waan waan is adkeysan kari waayay qalad waa qalad baa wili waxaan sameeyey laakiin baahida meesha taalla markaan arkay iyo masaajidku uu dhibaataysan yahay iyo meesha cillada lagu tukanayo bil hal bil si aan wax nidaamin ama aan iska qadno ama wuxuunaan samayne masaajidkaasa ka muhiimsan ninkaa maxaa ku kalifay saa inuu sameeyo ilah baa inagu dharshay waxaa ku kalifay waa wax lagu soo tarbiyeeyey maaha wax halmar kusoo degay wey carruurteenna haddaynaa sidaa u tarbiyeyo si aynaan u hagaajinin dee sadaqana fahmi maayaan salaadna fahmi maayaan soonna fahmi maayan marka waalidka waxaa laga rabaa carruurta in runtii waxyaabaha noocaasa la baro oo lagu tarbiyeeyo cibaadada ilahay la baro ilmaha waxaa la rabaa in qur-aanka lagu xidho ilma aan inta uu yaryahay aan qur-aan la barin wax faa'iidaa ma lihi faa'iidaan laga gaari maayo nin la yidhahdo ibnu khalduun baa ka warramay masalada oo culumta noocana ka hadla markaasaa waxa uu ishaaray kitaab muqadimadiisa waxa uu ku ishaaray inay aada u muhiim tahay ilmaha in la baro inta uu yar yahay xifdigiisa la baro qiraa'adiisa la baro waxaana uu yidhi ninkaasi asaasu tacliim baa uu yidhi tacliimta la barto oo dhan isagaa asaasu ah baa uu yidhi qur-aanku ilmaha haddaanan qur-aanka la barin weligaaba waxdaa jaamacad buu iga soo baxay dheh waxaydan iga soo baxay qur-aanba ma yaqaane faatixada akhri haddaad tidhahdid alxumulullahi buu akhriya ayuu akhriyaya waxaan jirinoon joogin daal iyo ra iyo wuxuu kala saaraya ma jiro a qaar baa marka hadda qur-aanka loo rag waaweyno marka qur-aanka udhigis tidhaahdid ee alxamdu lilahi dha aad tidhaahdid alxamdu lilahi buu leeyahay wixii oo dhan baa ka qaldamo ka baaba-ay laanna intuu yaraadho waxba lama soo barin ilmo markaa faatixadii aan saxayn xitaa oo xadii ha u akhriyaya oo carabigii xuruuftii carabiga o dhan ay ka luntay ilaah baan igu dhaarshay dadkaas ee muslimiinta weliba ah ee dad aan ma garanaysaa dhaqanka noocaas aan lahaan jirin aan ahayn waalidkii dhalay ilmahaas hadduu lumo aakhiro ilaahay subxaana wa tacala muxuu ugu jawaabi doonaa sheekaduusay noqon doontaa soo musiibo maaha wallahi wax laga welwelo wey wax laga naxo wey soo arki mayse wax laga naxo wey arrinta noocaas marka waxaa la rabaa ilmaha runtii inta uu yar yahay qur-aanka in la baro oo ee qur-aanka ma garanaysaa aada loogula dadaalo waxayna culimmadu ku tilmaameen shicaarun min shicaar min shicaari diin min shacaa'ir iddiin inay ka mid tahay yacni calaamad ka mid a calaamadaha diinta inay ka mid tahay carruurta qur-aanka in la baro culimmadii muslimiinta o dhan haddaan ka sheekaynayno fulaan saasuu ahaa saasuu ahaa nin kastaba intuuna cilmi kala bilaabin qur-aankaa la baray meel kale intuuna annaga aabayaasha iyo dhan saasay ahaayeen soo ma aha qur-aanka qofka loo diri jiray qur-aanka marka uu dhigto ee qur-aanka la baro ayaa kabacdina waxaa loo gudbin jiray iskuul inuu tago oo iskuullada waxaan soo gaadhnay tii oona qofka aanan iskuulka la qorin haddii una higaada carabiga una garanaynin lama qori jirin waxaa la isku dayi jiray ilmuhu inuu horta soo barto qur-aanka kabacdina ma garanaysaa wixii kale uu dhiganaya udhinto waa manhajka noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey oo dad culumihii ay noo jeexeen waa waxaana ku najaxnay waana midda maanta laga sii leexanayo laga sii tagaayo ee laga sii socdo waxaad arkaysaa ilmo shan iyo toban jir ah oo waduxa aan akhriyi karaynin faatixada aan saxaynin barabinaas aan saxaynin ma iga rumaysanaysa haddaan inagu idhaahdo waxaan arkay ilmo daliisu ay tahay saddex iyo toban jir ah hooyadii aabihiina ay muslim yihiin markaasaan waxaan ku dhahay waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول أنت هذا وأكري واي نقول واقع ما استطاع إنه المهس إنه له هو يدي وحلقة يا باين حجابتها هذي دونت حجابي سيدت هو الأسرة إنه تو وناس من مساعد كتير هذا ضربته هنا تا أكري واي المها وحكى قلدم حروفتي وأنا ما كقلدمتي والمسدي ببل إسكول لولد لولد دبجوي waxyaabaha ma garanaysaa garbishkaa lagu loogu waxaynayey garbishkaa lagu waxaynayey ayaa ilmihii o dhan waxaa ka lumay wixii o dhan baa ka lumay qur-aan ma garanayo salaad ma garanayo wax kale ma garanayo soo arki bahalkaasu tegayay kalahay kusoo baxay ilmo markaa qur-aan lagala dhaarto qur-aan laga ilaaliyo meelaha la daba joogo ilmaha faaida ma laga gaarhaya faaida lagama gaadhayo a waa masiibo wey runtii maanta na haysata carruurteeda naga haysata marka waxa walaalayaal muhiim ah caruurteenna inta ay yar yar yihiin qur-aan in la baro qur-aan in la baro haddii aan la barin inta yar yihiin qur-aan qofku markuu weynaado xataa qur-aanku waa dhibaa dhib bay ku tahay laakiin ilmuhu markuu yar yahay qur-aanka xifdigaa u dhib yar wax kastaa u dhib yar soo arki maysid marka fursada haddii la dayaco oo ilmihii qur-aan lagu xidhi waayo qur-aan la bari waayo waxba noo hagaagi maayaan imaamu maaligna maruu masaladaa ka warramaya waxa uu yidhi laa yuslixu aakhiru haadihi lumma ummaddan tana aakhirkeeda iyo inteeda dambe laguma islaaxinayo lagu wanaajin maayo ilaa wixii awalkeedii hore lagu islaaxiyey mooyaane wixii awalkeedii hore lagu islaaxiyey waxa uu ahaa aabbayaashu waxay carruurtooda beri jireen diin bay beri jireen qur-aan bay beri jireen soo arki maysid markaasay carruurtu islaaxeenoo ay carruurtu hagaageen wey a qur-aankaa la xifdisiin jiray diin baa la beri jiray maxaan idhahay nin nin baa loo macallinaa loo geyn jiro saalix baa loo dardaarmi jiray ninba ninkuu ka diin wanaagsan yahay baa loo geen jiray bari jiray ha bal siduu islaamku iska daa yani markuu ilmaha weynaadee markuu ilmuhu dhasho waa loo taxniikiyaa taxniik baa loo mariya oo sunaa in halkaa wax loo mariyo timir wala timir baa soo aroortay timirta in loo mariyo oo qof saalixii uu mariyo weliba tabarug si loogu qofkaa ma garanaysaa tafaa'ul ay noqoto wax la rajaynayaa siduu qofkaasi u wanaagsan yahay ilmahaasi inuu u wanaagsanaado anaga carruurta maxaan u dhalnaa waxaa loo dhalaya carruurta maxay tahay ma carruurayba carruuray carruur ma tahay miya la carruuray carruur ma tahay maaha carruurtu waa inay noqotaa carruur diinna waa inay noqotaa carruur wanaagsan waa inay noqotaa carruur ay ka muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii waa inay noqotaa haddayna sidaa noqonin dee waad khasaartay khasaaraad ku sugantahay xafaayda marka marka ummaddan waxaan ku hagaajin karnaa walaalayaal arrimaha noocaasun baynu ku hagaajin karnaa in aynu diin ku xidhno ayaan ku hagaajin karnaa waaya waxyaabaha loo baahan yahay ilmaha inta uu da-daa ku jiro hadda aan soo sheegnay waxaa ka mid a rabtu lwaladi bibuyuuti illaahi subxaanahu wa tacaala ilmaha in lagu xidho ilaahay subxaanahu wa tacaala masaajiyadiisa in lagu xidho masaajidka ilmuhu inuu ku xidhnaado ilmaha inaad soo kaxaysid masaajidka inaad keentid safka hore inaad soo joojisid inuu kula tukado soo arki maysid salaada subax itaa inaad soo kicisid marka qaarkood ilmihii inuu noqdo ilmo masaajidka ku xidhanoo qalbigiisa uu mucallaq masaajidka ku yahay inuu noqdo inta uu yar yahay ilmihii haddaad sidaa ku tarbiyeysid berri haddaad ka geeriyoodo waxaa laga yaabaa inuu masaajidkii u yimaado laakiin haddaanad masaajid barin berri tooliye waxa uu ka miisi doonaa kalaabka inuu tago halkaasuu ka miisayaa berri tooliye walciyaadu billah arrintaasina masiibo weye waana wax laga naxa weeya marka ilmaha waxaa la rabaa inta uu marxaladaa ku jiro in masaajida lagu xidho oo masaajida ma garanaysaa looga dhigo meel ilmuhu ma garanaysaa uu ku xidhan yahay in laga dhigo waayo dadkii hore carruurtooda waxa ay keeni jireen masaajiday keeni jireen masaajiddaa lagu tarbiyeyn jiray halkaasaa lagu hagaajin jiray soo arki maysid cumar ibn cabdilcasiis baa wuxuu u dardaarmayn inu ilmihiisa u keenay uu i tarbiyada yidhi a markaasaa waxa uu ku lahaa waani diinta bar baa uu yidhi akhlaaq xum haddaad ka aragtid waani baa uu ku yidhi waanada hadduu kaa diido canaana baa uu yidhi canaanta hadduu kaa diido oxoogaa baa uu yidhi garaacya ku samee garaac wax dhibaataa male ilmaha xoogaa moog tahay in feelaha la jabin baa mushkilo ah soo garan mayse haddii ilmaha xoogaa la tarbiyayo la hagaajiyo ilmahaaga xoogaa ku jira war waxa naga daa ma haboon ilmaha in la tumo sidan loo tumo soomaaliya loo tumi jireen dee meeshan kama soconayso wax ka soconaya maaha suur intaan la soo baxay ilmaha gigta kusan qur-aan ku saa waxba qur-aan lagu baran maayo qur-aanka inay ka yaacaan baa laga yaaba meesha ka tagaan suun weyninta loola soo baxo yaa madaxa laga garaacaya ilmaha tajribada noocaasi hadda way khatar badan tahay aad bay u khatar badan tahay ilmahana intee baad garaac ku wadi kartaa waa inta uu markuu weynaado waa naga bax baa kuleeyahay garaa ma garaaci kartid adiga maxaa samaynaysaa marka halkaasuu ka baxaya laakiin intuu yaryahay waa laga inaad gargaraacatid laakiin maalintuu caqliyeysto far ima saari kartid buu kuleeyahay a maalin baanoo dugsi jooga baa nin baa ilmo yar garaacay waxau dhan garaaca ka dah garaacin waa garaacay ushii buu isna soo qaado macalinkiiba ku dhuftay ama waad igu dhufatay baa wisha maalan kugu dhufta aniguna waxaad igu dhufanaysaa aniga usha maxaad igu dhufanaysaa iguma dhufan kartid meesha aan joogno waa waxyaabadan waa in la fiiriyo soo arki mayse marka ilmaha waxaa la rabaa masaajidyada in lagu soo xiro in aada loo waaniyo waddan waxaan joognaa maxaan idhaayey carruurta madaxa laga sansalaaxo xaqiiqatan laakiin carruurta wax weyn looma hayo laakiin dadka waxaa la tusayaa carruurta in la ilaalinayo marka islaamka awlaa kuwa carruurta in la ilaaliyo diin in lagu ilaaliyo in la xanaaneeyo wixii dhibaataa in ma garanaysaaye laga ilaaliyo carruurtuna waxa ugu weyn ee ku ilaalsamayaani waxay tahay ee masaajidka in la keeno lagu soo xidho ilmihi haddaana masaajidka lagu soo ilmahaas waa lumay yacni masaladaa ah carruurta in masaajiyada lagu xidho dalkan hadda aan joognay maraykanka waxaad moodaa masaajiyada maraykan ka dhisan oo dhan siday u badan yihiin boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba sagaashan aan idhaahne waa arrin lagu khasaaro lagu dhacay wey lagu baaba-ay masaajiyadii waa la dhisay waa la taagay ama carabi ha lahaato cid doona ha lahaato laakiin carruurtii hore way ka maqan yihiin masaajiyada dad waaweyn baa joogan oo dhooban masaajidka mustaqbalka soo socdana dadka hadday dhacdo ilaahayna ma joojiye meesha in lasii joogo joogi doonaa adiga iyo aniga midna maaha adiga waxa laga yaaba ka tegtay waxa laga yaa geeray inay kuu timaado laakiin waa midkan hadda badda iskuulka aad geysay ee xataa ay xuruuftii ka luntay carabiga ahayd ka luntay ee ingiriis ma wax kale aan garanayn ee xitaa duruustii masaajidada ka baxaysay qaar baa masaajid la keenay masaajidada wax laga akriyo tafaasiirta iyo dhegeysta mama fahmayaanba soomaali soomaali ma fahmayna waxba kama fahmayne ingiriis noogu sheega lama garanayaanba haddayba luuqadii ay ka luntay ka baabaaday carruurta noocaasa waa dadka la rabay runtii inay masaajida ku xidhnaadaan lakin way kusoo xidhmi waayeen bannaankay taagan yihiin maanta dad waaweyn baa hadda masaa yaa masaajida meeshaa tagtidba dad waaweyn baa iska dhooban oo taagan soo arki maysid oo duruusta dhegaysanaya oo ka faaidaysanaya marka waa masale aada u muhiima carruurta in masaajida lagu soo xidho sidee baa loogu soo xidhayaa sideesaa carruurta loogu soo xidhaya ilan carruuri maanta darsiga haddan akriyo nin teenagersa halkaa joogo college dhigto ma garanaysaaye af soomaali aan fahmin inuu dhegeysto lagama yaabo saynu kusoo xidhnaa carruurtii markaa masaajidka masale aad u khatar badan aad baa looga hadlaya maalin dhaweyd waxaa internetka la soo geliyey nin baa maqaal ka qoray bakistaani oo jikaa ka degan oo wax qora oo muslina wuxuu ku magacaabay mosques and children baa uu yidhi internetka dad indhaha dad inu ku jiraan u malaynaya haddii laga raadiyo carruurta iyo masaadiyada sidii ma garanaysaay la iskugu xeli lahaa aad buu uga hadlay waxa uu ninkaasi soo gudbiyey fikrad odhanaysa waxaana seegtay markii masaajidada la dhisayey masaajidada waxaa laga dhigo kala meel salaad lagu tukado laakiin meeshan ma noqon karaa meel salaad lagu tuko lagu kala dhaqaa oo kala haata masaajidku waa inuu noqdo meel wax kasta loogu soo hagaago marka waxau yihi carruurta yar iyo tiinajyada waxyaabaha ay ka helaan o dhan waa in lagu dhex sameeyo masaajidadii ba u yidhi oo hoolka salaada lagu tukado hool lamid oo lagu ciyaaro waa in laga sameeya ba u yidhi kubaddii lagu ciyaarayo noocyadeedii oo dhan maxaan idhaahayey wixii ciyaar jiimkii ku dhex yaallo meelihii lagu dabaalin ay ku dhex yaalliin wixii oo dhan waa hool noocaas waa in la sameeyo si carruurtii intay meel kale tegi lahaayeen meeshan intay u yimaadiin eedaankaa iyo waxaa markay maqlaan ilaahay waxa laga yaabo qaar inuu ku anfaco ama ima loo tago ilmihii meel fukaama jooga meeshanuu ku ciyaaray intaad u tagtid aad ku tidhaahdid masaajidka soo gal masaajidka markuu tukada ciyaarta ha bilaabo hadduu doono horaa ciyaartiisa ka bilowdo hadduu rabo ciyaartu ciyaari ciyaarta waxa laga dhiga wax sharci waafaqsan baa laga dhigaya carruurta ciyaarta looma diidi karo way ciyaaraan carruurta ilahay baa u baneeyay inay ciyaaraan cidna uma diidi karto inay dabaashaan iyo inay jiim tagaan iyo inay game ciyaaraan iyo ilahay baa u baneeyey banaan wey lahwiga carruurtu lahwiga jecel yihiin ilahay baa dabeec ahaan uga dhigay marka carruurta intay naga fogaan lahaayeen runtii ee meel kale ka tegi lahaayeen waxa habboon baa uu yidhi waana fikrad aada u saliima maqaalkiisa markuu qoray dad fara badan baa tacliiqiyey ma aan arkin nin qura haata oo yidhi fikradaadaas way qaldan tahay dadku dhammaan waxay soo wada yidhaahdeen fikrada aad bay u saxan tahay carruurta in qaabkaa masaajida loogu soo xidho maadaama lagu soo xidhi kari waaye in hoolka marka la dhisaayo masaajidka lagu cibaadaysanayo in hoolkana laga garab dhiso jiimkii ku dhex yaallo meeshii kubadda lagu ciyaara ku dhex taallo carruurtii markaa meesha u ciyaar yimaadiin intay meel kale tegi lahaa halkan ha ku ciyaaraan masaajidka dhexdiisa kubadda ha ku ciyaara masaajid runtii aan mar aan tegey jikaaka aan ku arkayna waaya cajab geliyey niman bakistaana dhistay waa masaajid aada u weyn magaalada khaarijkeeda ku dhiseen waxa ku dhex yaalla masaajid masaajidka wax kastaa ku dhex yaalla waxaa ku dhex yaalla iskuulkii waxaa ku dhex yaalla meeshii maqaaxidii wax laga cunaya ku dhex taalla waxaa ku dhex yaalla meeshii wax lagu ciyaarayey waxaa ku dhex yaalla librarygii waxaa ku dhex yaalla meelihii kutubaha lagu akriyayo odayaal laga soo kiciyay xitaa laga keenay bakistan laga keenay ayaa fiqigii xanafigii koonaha ku akriyaya carruurtiina halkaa waxa loogu dhigayaa luuqaday fahmayeen baa wax loogu dhigaya wax loogu waxaynaya halkaana way ku ciyaaray markay waxoogaa caajisaan ciyaar baa lagu sii daynaya ciyaara le meesha ku ciyaar taga maqribkii baa laga kaxaynaya meesha cala alaqal haddii sidaa waxay noqon lahaayeen waxa laga yaaba in wax noo badbaadi lahaayeen inaan isdhihi lahayn waxbaa noo badbaadaya waxbaa noo fayow laakiin maanta wax noo fayow ma jiro yaanaan been isku sheegin haddaan leenahay annakaa fayow inagu dad waaweyn baanahay diin baan meeshan la nimidnay dad diin laan la nimid dad waaweyn baan meeshan yimiday dad ahlu saxwa ah oo diin fahansan oo kutubo soo akhristay oo muxaadaraad soo dhegaystay baa yimid ma aragteen gabadh xijaab ku xidhatay maraykanka waa yar yihiin mid xijaab ku dhigtay mooyaane inay ku tuurtay xijaabka mooyaane dadka xijaabka ku qaatay waa dad yar weeyaan aada u yar aada u yar weeyaan runtii marka waxa walaalayaa loo baahan yahay dadka dhabta ah een hadda rabno inaan diinta barno oon masaajidada ku xidhno aynu soo kaxayno ama aynu u samayno hoolkaa lagu ciyaarayo ama aynu kubad ku garab ciyaarsiino masaajidke muhiimaddu waxa weeyaan carruurteena masaajidana kusoo xidhno ayaa muhiim carruurteennii masaajidada kuma xidhna waalid kasta markaa waajibka laga rabaa waxay tahay carruurta in masaajidada lagu soo xidho ilaahay subxaanahu watacala in laga cabsado carruurta in masaajidada lagu soo xidho in lagula weliba intay yar yihiin ilmuhu hadduu weynaado inta uu ku maqlaayo hadduu xitaa public school kuu dhigtood ka kaxayn kari wey markuu public schoolka ka yimaado calaaqa salaadaha usaa kaxe salaadaha yimaado hooye waa mashquulayaa tidhi aabba waa mashquulaya waa mashaakil wey aad ba udhi badan carruurta loo badbaadinayo ama waxay u badbaadayaani aad bay runtii u adkaanaysaa waayahay waxaa la rabaa ilmaha walaalayaal in lagu xidho taariikhdii islaamka in la baro taarikhda islaamka in la baro ilmaha haddaad maanta weydiisay carruurteenna madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka waa ay waa la soo boodaya waa la soo cararaya a imisaa soo maray waa sheegaya kaa kubadda ciyaara maxaa u yahay waa la soo boodaya haddaad laakiin ku tidhaahdid khaalid ibni waliid ma taqaanaa hada najma laamic xidigtaa ifaysay ee taarikhda islaamka meel ka soo gashay aad ku tidhahda khaalid ibnu waliid maxaad ka taqaanaa sidaa intuu garabka idhaadu ay dhoonno odhan moogta ay dhoonno wax kaloo odhanayaa ma jirto garabka intuu gundhiyo lamaba berinba waxba looma sheegin ha waa intaas wey carruurteena saasay yidhaahdeen magax la weydiiyo waa iska kundhinaya garabku iska kundhinaya war dhibaataana haysata ilaahay subxaana wa tacaala aynu khatar baynu ku jirnaaye carruurteenna weliba idinku daree u ahaayo khayr badan baad ku sugantihiin oo masaajidka inaad hesheene galaasina waa inii leeyahay dadka culamada ka faa'iido soo carruurta lasoo kaxeeyo oo carruurta ma garanaysaa public iskuolka la geynayo waxaa ka muhiimsan ilmuhu inuu kuu barto saxaabada inuu kuu barto diin inuu kuu barto qur-aan inuu kuu barto laanna weelka wax lagu shubaa walaalayaal waa diin weeye ilmuhu haddaana diin hadduuna lahayn oo diin una ku xidhnayn haddaad wuxuu dooni uu barto waxba faa'iida ma leh a nin baad leeda war carruurtii ka warran markaasaa waxa uu leeyahay carruurtii wallahi mustaqbalkooda fuujarkoodii baan dhisayaa haye oo fuujarku muxuu yahay midina wuxuu bartaa waa dhakhtar dhakhtar buu ka takharujayaa midna waa engineering midna college ku jira hadda fuujarkoodii waa wanaagsan yahay ilmuhu salaad ma tukadaa masaajid ma yimaadaa qur-aan ma dhigtaa waxaas adaa sheegaya dan iyo maraad waxaa lagama lihin wiilka baabuur baa loo iibinayaa cajaladaha muusigu dhegeysanaya wax dhibaataa ma lihin dharka waxaa loo iibinaya jinisida waaweyna dabada lagu xidho iskuulkaasaasu ku dheganaya ku tegay ilmahaasi muxuu war nin ilaahay gooyo ilaahay ka xishoon waaye wallaahi wallaahi ilaah baan ku dhaaranayaa in ilaahay gooyey waalidkiisa aynu xidhiirinaynin in ilaahay gooyey oo rasuulkiisa raaci waayo oo rasuul ka xishoon waaye adiga waxba uma tihid kuna xidhiidhin maayo laakiin ilmaha haddii aad ilaahay ku xidhin oo ilaahay uu ku xidhnaado wuxuu noqonayaa ilmahaasi ilmo ku ixtiraamo ayaa uu noqonaya ilmo yarba maalin wuxuu caayey nin macallin uu caayey wuxuu ku yidhi hadal aada u xun oo ay ma garanaysaa yidhaahdeen carruurtan f word ay dhahaan ayaa uu ku yidhi markaasaa waxaan ku dhahay waxaan ku yidhi war nin maxaad ugu leedahay macallinka sidaa oo macallinka qur-aan kuu dhegayay markaasaa waxa uu yidhi war anu hooyaday baan ku dhahaa baa uu yidhi hooyaday baan ku dhahaa baa u yidhi muxuu sheegaya macallinku muxuu sheegay hooyadii dhashay baan ku dhahaa sidaa waxba agtiisa kama yahin waad aragteen afkooda waxa ka soo baxa hadday laba kelmadood is weydaarsadaan wax afkooda ka soo baxaya waad aragteen balaayaa la isku daldalaya sidaas isku akriyaya waxba kuma haysaas ilmo markaa hooyadii xitaa sidaa ku leh waxba aan ka maqlaynin muxuu faa'iido ku leeyahay mise waxaad u mise waxaad u dhimanaysaa weled baan dhalay weled baan dhalay war intayna sheekadu inaga noqonin weled baan dhalay soomaalidu waxay tidhahdaa nin tuurlitaba u seexda ma way aday kuu taalaa saa u seexanaysid ilmahaga saa u tarbiyeysanaysid ama meeshan ka kaxayso ama meeshan ku tarbiyeyso go-aanku gacmahaagu maanta ku jiraa fursadna waad haysataa carruur yaran haddaad haysatid fursad baad haysataa inaad tashatid weye maanta haddii kale wallahi waxaa lagu arki doonaa adoo faraha taagtaagayo sidaa leh sarg badan ku dhacday faraha taagtaagaya oo le waan khasaaray waxa ma hayo waan khasaaray waan baaba-ayo ragga qaarkood baa waxay leeyihiin waan baaba-o soomaaliya aan tegaya bal reer cusub iyo waxbaa soo fiirinaya waan baaba-ay ha islaantiina way caydhisay carruurtii way baaba-een islaantana adaa baabihiyey carruurtana adaa baabihiyey haddaana diin ku tarbiyeyn markii horeba oona diin berin yaa kuu tarbiyeynaya wax yaa wax ku hagaajinaya soo arki mayse waa masiibo wey marka walaalayaal carruurteenna inaan taariikhda barno inaan caqiidada barno islaamka inaan barno fiqiga inaan barno dahaarada inaan barno inaan barno ma salaada waxay ku asaxdo waxayna ku asixin soo arki maysid arkaanta salaada in la baro waxa sunanteeda in la baro ilmuhu intuu yar yahay intaa inuu inuu barto la baro ilmuhu intuu yar yahay saas culamadu hore ahaan jireen soo arki maysid si ayna waxaan wax cusub ilmaha ugu noqonin laakiin ilma aan waxba loo bilaabaynin oo runtii waxba aan loo dhigaynin dee siduu u islaaxaa iyo sida ilmahaasi uu hagaagayaa runtii waxay noqonaysaa arrin aada iyo aada u eg u adag ayaay noqonaysaa waayahay walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano masaajid la-aan ilmiheennu akhlaaq ma yeelanayo masaajid la-aan ilmiheennu diin ma yeelanayo masaajid la-aan ilmiheennu dad ma ixtiraamayo masaajidku waa meesha la rabo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu lahaa qowm kuma kulmaan fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allah qowm kuma kulmaan masaajid masaajid guryo guryaha ilaahay ka mida iyagoo kitaabka ilaah akrinaaya oo daraasaynaya ilaa hadday sidaas sameeyaan waxa kusoo degta xasilooni ayaa kusoo degta xasiloonaa kusoo degta naxariis baa daboosha soo arki maysid khayrkaasaa masaajidka uu leeyahay ilmihii wuxuu noqonayaa haddii masaajidka uu daa'imo ilmo mubaarag oo la barakeeyuu noqonaya rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo masaajidada ka warramaya xadiisa waxa uu ku lahaa alaa adullukum calaa maa yamxu llahu bihi lkhataaya maynu tusaa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tirtiro gafafka markaasaa waxula masaajidka oo loo socda iyo weysada oo lagu xeel dheeraado iyo salaadaha oo la sugo masaajidka lagu sugo ilmihii waxaasuu baranaya waxa uu noqonayaa ilmo ma garanaysaa tarbiyeysan waaya niqaadka aan rabay inaan ka hadlo waxaa ka mid a waktiguna waa soo dhow yahay insha allahu tacaala midhaha tarbiyadu maxay tahay ilmaha markaad tarbiyeysid maxaad ka helaysaa markaad ilmaha tarbiyeysid eed ku dadaashid maxaad ka helaysaa ilmaha waxaad ka helaysaa wuxuu noqonayaa waladan saalixan baa uu noqonaya walad wanaagsan ayaa uu noqonaya markaad xitaa dhimatid ajar baa kuu soconaya khayr baa kuu soconaya rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau lahaa idaa maata ibnu aadam ina aadan marka uu dhinto camalkiisu waa go-aa ilaa saddex mooyaane saddexdaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay sadaqadii jaariga ahayd iyo cilmigii dadka la baray iyo waladan saalixa walad saalixa ilmo wuxuu kuu noqonayaa walad wanaagsan baa uu kuu noqonaya walad walad oo dhan maaha waa walad saalixa dalkan aan joogno dadku waxay ku dadaalaan qofkii inuu ka togo wax law xuso qof kastoo gaali wuxuu ku dadaalaa had iyo jeer inuu sameeyo inta uu nool yahay wax hayaatadiisa lagu xuso laakiin annaka ilaahay waxa uu naga rabaa inaan samayno wax xitaa aakhiro laynagu xuso waxaasina waxa uu yahay caruurtaada inaad ka dhigtid saalixiin inaad ka dhigtid waladan saalixa ilmuhu hadduuna saalix ahayna waxba walad ma yihin ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi nuux waxa uu ku yidhi markuu yidhi ina bnii min ahli inankayga waa anu iga tirsan yahay ilahay waxa uu ku- waxa uu ku yidhi inahu camalu gayru saalix inankaagu waa camal aan wanaagsanayne waxa hay weydiin baa la yidhi ilmuhu hadduuna wanaagsanayne walaalayaal waxba faa'iida male waa yahay famarada markaa laga helaa tarbiyadu walaalayaal waa wanaag weeye masalada saddexaad ee la rabo waalidku inuu ogaado waxaa ka mid ah ilmahaaga markaad tarbiyeynaysid saddex shay baa muhiim ee aada u dhegeyso saddex shay hadday kuu fayowdahay saddex shay hadday kuu fayowdahay kuu wanaagsan tahay aada u fiirso ilmahaagaasi waa fayow yahay hakana welwelin insha allahu tacaala saddex shay hadday kaa khariban tahay ilmahaagaasi dee waa nool yahay laakiin ma noola saddexdaa shay waxay yihiin labada waalid ee ilmaha dhalay inay ilmaha diinkula dadaalayaan rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu lahaa yuladu cala yuladu kullu mawluudin yulad cala alfitra mid kasta waxa lagu dhalaabaa rasuulku sala allahu alayh wasalam islaamnimada lagu dhalaabaa uu lahaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yunaji- aw yunajisaanihi yacni ilmaha waxa lagu dhalaa islaamnimaa lagu dhalaa ama aabihii baa yuhuud ka dhiga labadiisa waalid ama yakaa nasaare ka dhiga ama yakaa islaam ka dhiga nin shaacirana waxa uu lahaa ilmuhu waxa uu yahay aabihii waxa uu bara un baa uu yahay nin kalaa isna waxa uu lahaa caruurtu miyay dayacmaan baa uu yidhi ilaa inay aabbayaasho dayacaan mooyaane ilmahaaga hadduu dayacmo adigaa dayacay ee la soco haba cida canaananin adaa dayacay Ah, public school baa adaa public school ku geeyey adaa meeshan keen saa doonay ba u keen baahi baa i haysay dhib baa i haysay nabadge waxaasoo dhan tabriir kuu noqon mayso ilmuhu hadduu gaal kaa noqdo ilaahayna carruurta waxaan rajaynaynaa alla carruurta inuu noo islaaxiyo ilaah carruurta noo islaaxi ilaah ha ka dhigin kuwa ma garanaysaa diinta khilaafa waa masalada koowaad waalidku waa inuu ku waalid waa muhiim inaad fiiriso inuu xun yahay hadduu waalidku wanaagsan yahay waalidku aad buu ta'fiiriya carruurta masalada saddexaadna waxay tahay madarasada masalada waxa- waxaan ujeeda arrinta labaad waxay tahay waa iskuulka uu dhigto arrinta saddexaadna waxay tahay deegaanka ilmuhu ku nool yahay saddexdaasi hadday u hagaagsan yihiin ilmahaaga khayr u rajee laakiin saddexdaasi hadday ka xun yihiin ilmahaagaasi waa nool yahay laakiin ma noola la soco aabbaha iyo hooyada iskuulka uu tago ilmuhu deegaanka uu ku nool yahay ilmuhu saddexdaasaa ilmaha tarbiyeysa tarbiyada siisa ha waayahay aabbo maanta ma hayno innaka waxaa laga yaabaa islaantu inay subaxii baxday mashquulsan tahay ee, aa, hooyadii baan ujeedaa aabbihii waxaa laga yaaba inuu kaba warhayn una fahansanaynba mawduuca tarbiyada layd mama fahansana ilmaha in la tarbiyeeyo wuxuu maskaxdiisa weli waxaa ku jirta arrintii soomaaliya ilmaha inta laiska soo sii daayo meelaha iska carcararo iska carcararo naahiblaayo raashinka sii isna uu iska baxo ilmahana ilaahay subxaana watacaala iska hagaajinaya waxaa noo hagaajinaya soomaaliya ilmaha iskuulka uu tegayay iyo bii'ada uu ku nool yahay labadaasiba maanta way naga dhinteen iskuul waa naga dhinto public iskuul baan geynaa bii'ada iyo deegaanka uu ku nool yahayna waa carro gaalaan ku haynaa carruurta waalidkana waynu is ognahay waalidiinteennu maanta waxay yihiin su-aasha markaa muhiimkii waxay tahay ee jawaabta jawaabtee laynaga rabaa carruurteennu walaalayaalow sidee bay ku islaaxayaan miyaan yaro waalannahay oo waxbaa inoo dhiman waxbaa naga siiya markaan rabno carruurtu inay meesha nooga islaaxdo tiyoon saddexdaa shayba aynu noo fayoobeyn een weliba aaminsannahay ee ragga qaarkood ku leeyihin markaad kala hadashid sheekh waa iska caadiya dhibaato ma lihin dadka diinta aynu gaadhsiinaynaa dadka diinta aynu gaadhsiino wax mashaakil maxaa diin gaadhsiisa aday dabadaadu qaawan tahay adigiibaa waxa weye waxba aan sidanin oo cawradaadii faydan tahay oo carruurtaada dayacan tahay oo wixii o dhan wada dayacan yihiin maxaa maxaan dadka la diin gaarsiinaan gaalo ugu yeedhnaa de anakii baa dayacan hadda maanta oo nidhahnaa meeshan aan sii joogno oo waxaan ku ma garanaysaan diin ka sii wadno haddii saddexdaasi ku hagaagsantood hubtid carruurtaadu khayr bay ku jiraane joog markaa meeshan saa ku soco dabadeedna bal waa la arki doonaa mustaqbalkaaga inaad miid cabtid iyo inaad qaraad cabtid hadday saddexdaasi ay khatar kaaga jiraanna waan is ognahay horta waalidiinteenna iskuulladana waan ognahay bii'ada iyo deegaankana waynu ognahay nin ibnu khalduun la yidhaahdo masaladaa ka warramaya waxa uu lahaa alinsaanu ibnu bii'atihi baa u yidhi insaan waxa uu yahay qofku waxa uu yahay waa ina deegaan waa ina bulsho waa meesha uu ku nool yahay un masaajidka waxa labada saac wax laga sheeg sheegaayo shaarica waxaa la tegaa ka muhiimsan marka saddexdaa shay waalidka waxaa laga rabaa caruurta dhalay ama dad qofka qof cid mas-uul ka ah saddexdaa shay inuu aada muhiim u siiyo hadday kaa xun yihiin walaalow caruurtaadu intayna kaa kharimin danayso waxba cid ha ku degan kale hebel baa jooga iyo hebel baa sidaan waxba hays oranine caruurtaada sidii aad ku badbaadin lahayd falowgeeda gal waa masale aada muhiima wey insha allahu tacaala dadka caruurta oo la tarbiyeeyo walaalayaal waxay ka mid tahay dardaaran ilaahay uu noo dardaarmay ilaahay subxaanaه wa tacaala waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun ba ilahay yidhi dadkii ilaahay rumeeyo alla ka cabsada baa rabbi yidhi hana dhimanina baa alle subxaanaه wa tacaala uu yidhi ilaa inaad muslimiin tihiin mooyaane dhimashadana kuma hayno ilaahay baa subxaanaه wa tacaala haya siday gacantiisa ku jirtaa allana subxaanaه wa tacaala waxa uu leeyahay walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun ha dhimanina ilaa inaad islaam tihiin mooyaane dardaaranka noocaasa ambiyadii ilaahay baa fahantay نبي الله إبراهيم بعد دارمي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بيد الله فرصة. نبي الله إبراهيم وحو عرورتي سؤدر دارميا إسلام نمو yacquubna waa u dardaarmaya labaduba waxay carruurtii ku yidhaahdeen tafiirtiina ibraahim bay ka qaadatay ila ilmuhu hadduu aabbuhu hadduu ilmihiisa tarbiyeeyo ilmuhuna isna carruurtiibu ku tarbiyeynaya nabiyullaahi ibraahim baa tarbiyeeyey markaasaa yacquubna waa isna waa tarbiyeynaya carruurtiisi labaduba waxay ku yidhahdeen hadda u fiirso yaa baniya ina allaha istafaa lakum uddiin caruurtaydiiyo ilaahay diin buu inii doortay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo islaama mooyaane u fiirso nabiyullaahi yacquub wuxuu sameeyey markuu dhimanayey carruurtii o dhan buu soo fadhiisiiyey markaasaa wuxuu hubsanayaa inay caqiidadii islaamka ku dhimanayaan iyo inay baaba yihiin markaasaa rabbi uu ka sheekeeyo waxa uu yidhi am kuntum shuhadaa tioo lala hadlaya reer bani israa'iil miyaad joogteen baa layidhi id xadara yacquuba almowtu markii geeridu nebi yacquub ku soo xaadirtay id qaala libaniihi maada tacbuduuna min bacdii ee nabiyullaahi yacquub carruurtiisii ku yidhi maxaad gadaashay caabudi doontaan tawxiidkiibuu ka hubinaya tawxiidku hubsanaya inay muuminiin dhaba yihiin iyo in kale markaasa waxay ugu jawaabeen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq ilaahan waaxida wa naxnu muslimuun waxaan caabudaynaa ilaahii aabbayaashay aabbayaashay caabudi jireen ibraahiim ismaaciil isxaaq kuwaasaanu caabud adeeradood kuway caabudi jireen ayaanu caabudaynaa sidaasaa laynaga rabaa waa ariiqii ambiyadu ay mareen weeye rasuulku sala allahu aleyh wasalam cabdillahi bn cabaasa maalin uu soo kaxeeyey markaasaa waxa uu ku yidhi ixfidi illah yaxfadka baa ku yidhi ilaahay xifdi allah ku xifdi isagoo yar baa uu baraya waxnaas luqmaan ninkii l alla kaga sheekeeyey qur-aankiisa waxau ilmihiisa barayuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim ilaahay ha u shariig yeelin alla u cibaadayso shirkigu waa dulmi weyn weeye yaa bunaya aqimi salaa wanha cala lmunkar wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min cazmi umuur aqimi salaata wamur bilmacruuf salaada og dadka wanaaga amar arrintaasi waa arrin weyn walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa dadka ha iska kibirsiinin luquntaada haka jeedinin balaayo balaayo ha iska dhigin akhlaaqdii buu baraya salaadii buu baraya tawxiidkii buu ka soo bilaabay salaadii buu baraya akhlaaqdii buu baraya dariiqii ambiyada noocaas haddaan la marin waa khatar weeye waxaase lala aayadan cajiibkaan la yaaba ambiyadii ilaahay baa iska hubsanaysa inay carruurtii tawxiid haysatiyo in kale inana markaysaana aynaan ka warhayn carruurteeni inaku hadda joogna oo nool oo caafimaad qabna carruurtii inay magaranaysa tawxiid ku taagan yihiin iyo in kale walaalayaal arrintaas waa masale aad u khatar badan aad la iskaga ilaaliyo waxyaabaha carruurta islaaxiya ee insha allahu tacala kusoo gebagabeynaya waxaa ka mid a in loo duceeyo carruurta in loo duceeyo ilaahay u baridid dadka saalixiinta agtooda ku tidaahdid carruurta hala igu duceeyo soo arki maysid nabiyullaahi ibraahim rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min durriyatii rabbana wataqabal ducaa ayuu ku ducaystay rabbigayow waxaad iga dhigtaa mid salaada ooga anigiyo duriyadayda ducadana iga aqbal ba uu yidhi soo arki maysid zakariya waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu weydiisanayey rabbanaa hab lanaa min ladunka duriyatan ayiba ayaa uu yidhi ilaahw noo hibe duriyo wanaagsan ilaahay owna sii innaka samiicu ducaa نبي الله إبراهيم مركز وحو لها واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إله أنيق يا عرور تدى أصنام تنقفوه oo kuwa mushrikiinaha naga dhigin oo alla subxaanahu watacaala sidaas uu weydiisanayay dadka saalixiinta alla ku xidhan waxay ku ducaystaan rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaahu waxaad carruurta dumarka iyo carruurta waxaad nooga dhigtaa kuwa indhuhu ay ku doogsadaan ilaahu nooga dhig waa masiibo wallaahi ayna masiiba ka dambaynin carruurta haddayna indhuhu ku doogsanin ilmihoon salaad tukanaynin ilmihiiyo surwaalka dabada ku qaatay ilmihii oon qur-aan baranaynin ilmihii oo ilaahay ka fogaaday wax laga naxa wey waa wax indhuhu ay ku doogsadaan ilmahaagiyo qur-aan akhriyaya ilmahaagiyo qur-aanka xifdiyey oo toban jir ah ka waran qur-aanka xifdiyey oo subcinaya oo carruurtaadi intaad usoo bogoshay xalqa aad soo fariisisay ay qur-aankii subcinayaan halka ay maanta laleeyahay waa public ischoolkii xisaabtii ha looga shaqeeyo maxay hala sameeyo ingiriiska hala bara laleeyahay qurata acyunin indhuhu waxay ku doogsadaan ma aha guryo waaweyn oo la geliyo ma aha macnaheedu baabuur cas casoo carruurta lagu qaado maaha macnaheedu labis loo xidho maaha macnaheedu raashinta tallaajada looga buuxiyo kolba koob casiiroo macaanoo la siiyo taas maaha waa diin in la baro xasan bisri baa nin baa wuxuu weydiiyey waxa uu ku yidhi waxa uu ku yidhi yaa abaa saciid baa uu ku yidhi afi dunya am am fi laakhira rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun aayaddaasi qurata acyuninta waxay indhuhu ku doogsadaana sheegaysaa ma adduunyada mise waa aakhiro markaasaa waxa uu yidhi wallaahi fi dunya ba u yidhi wallahi waa adduunyada baa uu yidhi addoonku wuxuu arkayaabaa uu yidhi min zawjatihi wa min aqaaribihi wa min waladihi caruurtiisi iyo dumarkiisiibu wuxuu ku arkayaa daaco ilaahay baa yo ilaahay subxaana wa tacaala adeecsan markaasaa waxaa imanaysa qurata acyunin inaan indhaha gudoogsadaan gabadhii adiyo xijaaban xaaskiiyo diin leh caruurtiiyo diin leh indhahaagu markaa way kudoogsanayaan laakiin caruurtaada haddii aanad marka horeba aanad diin barin waa masale khatar khatar badan wey ilaahay laga cab horta loo duceeyo waxaan kusoo gebagabaynayaa nimankii jaahiliga ahaa ilaahay waxa uu ku ceebeeyey inay caruurta xabaalnololin jireen weliba gabdhaha inay aasi jireen waxay ku aasi jireen nimankaasi cilado cilado fara badan bay u aasi jireen waxay u aasi jireen waxay ahayd ceeb iyo waxyaaba ay ka cabsanayaan gaajana way u aasi jireen ay ka cabsanayaan markaasaa ilaahay waxa uu yidhi waida almaw'udatu su'ilat midii la xabaalnololiyey waa la isweydiin doonaa biayi dambin qutilat ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu dhihi doonaa maxaa lagu dilay lagu waxeeyey caruurta meeshan joogta wallaahi waa xabaalnololis ee qofku wuu awoodo inuu meel kale geysto maantao diin ay ku bartaan ee meeshaasaa lagu xajinaya joog intay gaaloobayaan ku xaji ku xaji intay gaaloobayaan saa lagu xajinaya ilan waa iska sidaas mar haddiina iskuul noo fayoobay mar haddii deegaan uu noo fayoobay mar haddii magaranaysa waalidkii meesha as naqaana waalidan lagu tarbiyan karaynin maxaa meesha lagu xajin karaa waxba lama bari kara carruurtii waxba la bari karaa ma jiro inaan saaxiibnimo wadaada oo carruurtiisu waaweyn tahay ilaah baan ku dhaartay insaan ka dadaal badno carruur lagula dadaalo weligay ma arkin a halkan kala dhac masaajidkeen waxa uu ka go-ay ninkaas sheekhii kutubihii masaajida akhriga dhan buu joojiyey casharadii buu joojiyey shaqadiisiibuu xitaa iska joojiyey soo arki mayse dhibaato carruurtaa balsi u badbaadiyo maalin dhaweyduu masaajidka i keenay kuwiis waaka dabada ku wata markaas waa kuwaas halkaas ugu dambeeyeen wixii aan ku jabay een ku shaqo seegay ee xataa aan diintaydii ku iloobay baa yidhi wax dhegeysta waxay maanta ku dambeeyeen ba waxa halkaad arkayso waxaan arkay isagoo kule masaajidka dhexdiisa suwaarka kor u qaata waxaana naxayn kor u qaada suwaarka markaas aaba waa iska caadi weeyaan iska caadi weeyaan ilmihii waxaa jiidanaysa bi-adaa jiidanaysa soo arkimaysa marka walaalayaal waa xabaalnololis carruurta diin la-aanta meeshan aan ku haysanno waa xabaalnololis haddaad ilmahaaga tarbiyo diineed la rabtid u tasho talada aday kuu taallaa ama meeshan saa aday kuu taallaa saa u tashanaysa lakin tasho laakiin carruurta ayaynaan noqonin ku ilaahay uu yihi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin carruurtiina ha u dilina baa ilaahay subxaanahu watacaala nimankii carbeed uu ku yidhi gaajo aad gaajoonaysaan ha u dilina faqri aad ka cabsanaysaan ha u dilina naxnu narzuqukum wa iyaahum baa ilahay yidhi idinka iyo iyakaba annakayni arsaaqayna baa ilahay yidhi annagaa risiqa hayna ee carruurta gaajan yaa loo dilin oo loo baabiin war dilkaasi wuxuu ahaa naftaa laga qaadayay laakiin inku diintaan ka qaadayna hadda diinta yani nafta oo layska qaadayo diintana maqaasida sharciga marka la fiiriyo diintaa ka khatarsan diintaa ka khatar badan alkufru ashaddu min alqatl dilka la dilay gaalnimada ka khatarsan ilahi subxaana watacaala siduu ku bayaamiyey maqaasida sharcigana maqaasida sharciga iyo maqsadka sharcigana ma garanaysaa dee diintaa ugu horeysa wuxuu ilahay diintu hadday kaa dayacantay waxba ku hagaagi mayso marka waa iska xabaalololis intaad xabaalololisna carruurta ula labis suwaar baabuurka u qaadqaadi guryo waaweyn deji soo arki maysid laakiin marka dambe meel bay ku shumayaan nin caraba ayaa waxa uu yidhi oo nimanka meesha hadda yamadu ku badan tahay joogaa ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi intaasoo milyan oo lacagaan haystaa maanta caruur badan baana la soo galay baa yidhi waddanka caruurtayda siday u dhannaayeen oo dhan waa iga lumeen ba uu yidhi haddii maanta la ii soo celin lahaa buu yidhi xabad ka mid ah oo laygu ogaa lacagtan iyo waxaad haysatid oo dhanna iska lumi xabad baan kuu soo celinaynaa wallaahi xabadaas intaan qaato oo sidii aan ku keenay laga dhigi lahaa waan ka bixi lahaaba waan ka tegi lahaaba ui kaas waan isaga tegi lahaa maanta caruur ma hayaba lacag maxay taraysaa bui carruurtaydii baan seegay carruurtaydi waay khatar baynu ku jirnaayo khatarta aynu ogaana aan ku jirno carruurteennana masaajidkan aynu iman maxaadaraadkan aan dhegaysanaynaa falaa yaqurannakum yuuna ini degin arrintaas yuna ini degin maxaadaraadkan masaajidka laga jeedinayo mu'tamaraadkan yayna ini degin carruurteenni way maqan tahay dibadday joogtaa ma joogaan aqulu qawli hada wastaqfir allah wajazakum allah khayr halkaasaan ku joojina insha allah